sabiili اlmajdi ma ana faacilun cafaafun waigdaamun waxasmun wanaa'ilun waana dolabi aadaatu tawkiidkuna waa araada waina imra'an qad saara hamsiina xijatan ilaa manhalin min wirdihi laqariibun ninkani wuxuu doonayaa inuu yidhaahdo wallahi geeridii baan qarka u saarnahay geeridii waayo konton sanaan soo noolaayo kontonkaa sanaba nin ordayuun baan ahaayo hedaf yar ku socda hedafku muxuu ahaa geerida ayuu ahaa markaad dhalato laga bilaabo ilaa intaad dhimanayso waad ordaysaa oo xaggii geeridii baad usii ordaysaa maxaad u malaynaysaa nin konton sano soo ordayey konton sano hadduu soo dadaalayay ka warran ninkaasi wuxuu ku dadaalayay intuu u jiraa uuna gaadhinuun konton jirku kolkaa ma gaa geeridii unbaa u laaban wuxuu yidhi wayn imra'an ruux qad saara hadduu socdo khamsiina xijatan konton sannadood hadduu socdo ilaa manhelin meeluu ka waraab ka waraabayo hadduu u socdo manhal meel laga cabayo oo min wirdihi uu ku aroorayo welibana la qariibun aad buu ugu dhow yahay buu kuleeyahay hadduu intaasoo sannadood soo socday buu u dhow yahay wain imra'an qad saara khamsiina xijatan ilaa manhalin min wirdihi laqariibun aad buu ugu dhow yahay aadaatu tawkiidku waa maxay waa laba waa saddex inna waa kow qadna maadi bay gashaye waa laba laamka la qariib ku jira waa laam libtidaa saddexdaasiba adawaatu tawkiid bay ahaayeen maxaad u malaynaysaa haddaba anwaacdii saddexda ahayd waa midkee waa munkir maadaama adawaatu tawkiidku aad uu u badan yahay munkir buu noqonaya laysa asadiiqu biman yuciiruka daahiran mutabasiman can baatinin mutajahimin kanna wuxuu doonayaa inuu sheego saaxiibka iyo warkiisa sidiiq maaha waa sadiiq saadka waa fadxisan yahay iska ilaali sadiiq wey waa saaxiibka sidiiq waa run badan aydhaha sadiiqu ninka saaxiibka aad ka dhiganaysaa ninka daahirkiisa kuu dhiibo maahe daahirkiisa ku siiya hadduu ninku ka waran daahirkiisa un ku siiyo wuu kula saaxiibayoo wuxuu kugula saaxiibay salaan macaan iyo hadal intaa keliyu kugula saaxiib waa nin daahirkiisii ku siiyey buu kule ninkaasi saaxiib maaha saaxiib dhaba maaha buu leeyahay wuu kuu qoslayaa mar alla markaad kasoo horbaxdid laakiin qalbigiisa haddii la jeexi lahaa waa mutajahim oo nacaybka uu ku hayo ayaad la yaabaysaa buu kuleeyahay nacaybka calooshiisa ku jirta waa munaafiq kolkaa haddayna haddayna idaara meesha mudaaraad haddayna meesha ku jirin nifaaq weeyaan laysa asadiiqu biman yuciiruka daahiran mutabasimin an mutabasiman can baatinin mutajahimin laysa sadiiqu saaxiibku maaha biman ruuxa yuciiruka ku caariyeynaya daahiran daahirka ku caariyeynaya mutabasiman xaalo uu kuu muusoonayo can baatinin buu kaaga muusoonaya mutajahimin mutajahim ah oo nacay badan adiga ku haya haddaba halkaa adawaatu tawkiid baa yaala adawaatu tawkiidkaasi muxuu noqonayaa waa ba'da ku jirta ba'da yar aan arkayna ma arkaysaa ba'daa yar weeyaan laysa sadiiq ba'daa yaree saa'idkaa biman ku jirta ba'daa wey maadaamuu tawkiidkii waaxid noqday anwaacdii saddexda ahaana waa midkee waa dalabi tawkiidkaa waaxida dee qaybtii dalabiga ahaa buu kuu noqday qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi lain anjaytanaa haddii aad ilaahowna badbaadisid min haadihi tan haddaad naga badbaadisid lanakuunanna waaban dhaartee waxaanu noqonaynaa min ashaakiriin kuwa aadka kugu shukriya ilaahow haddaad dhibka naga badbaadisid waanu dhaaranaynaayo waxaanu noqonaynaa kuwa aadka kugu shukriya waa aadamaha oo dhan caadadiisa mataqaanaa haddaad shalay xanuunsanaysid oo xanuun aad istidhaa laga kama kacaysid uu ku qabto toos baad ilahay iskugu dhiibaysaa waxaad odhanaysaa ilaahow ninkaasaan dulmiyaa cafis baan weydiisanaya ilaahu waxaasaan samayn jire waan ka noqonaya ilaahu buug horle ayaan furanaya waxaasaad tirinaysaa maalin alla maalinka lagu sii daayo ayaa kuugu dambaynaysa waxaad ilahay ballankii aad la gashay halkiin baad ku dhaafaysaa haddaba lain anjaytana waanu dhaaranay ilaahu haddaadna badbaadiso min haadihi mashkaladan iyo dhibaatadan haddaad naga badbaadiso lanakunanna waxaanu noqonaynaa min ashaakiriin kuwa aadka kuugu shukriya adawaatu tawkiidku laamulqasamka kow iga dhe laamtaa iyadana waxaad u geysataa laamu tawkiidkaa waxaad u geysataa nuunu tawkiidka saddexdaasiba maxay noqonayaan waa adawaatu tawkiid kalaamkanina waa qaybta noocii munkirka la odhan jiray daliilka inuu munkir yahay aynu ku baranaynaa waa likasrati tawkiid tawkiidkii ayaa aada u batay qaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay wajacalnaa waxaanu ka dhignay nawmakum hurdadiina subaatan raaxo maasha allah hurdadu waa raaxay maogtahay haddaad hurdada weydid waad dareemaysaa hurdo la-aantu nooc iyo dhibaatada ay tahay madaa nololba kuuma hadhine hadday dilaa hurdo noqotid ma nolol baa kuu taalla wajacalnaa waxaanu ka dhignay nawmakum hurdadiina subaatan raaxo wajacalnaa waxaanu ka dhignay alleyla habeenkana libaasan libaas iyo astur habeenku waa astur waad og tahayo habeenkii ilaahay libaaskaasuu kaaga dhigay wajacalna leyla libaasan wajacalnaa waxaanu ka dhignay annahaara maalinkiina macaashan nolol wakti macaashkiiyo nolosha la raadsado ayaanu idinka dhignay haddaba halkaa adawaatu tawkiid baa yaalla adawaatu tawkiidkaasi waa kasra waa kas- waa takraarka takraarka iminka aynu samaynay aynu ku celcelinayno kaa weeyaan waayo waad aragtaa jacalnaa iyo jacalnaa aayaddaa qur'aanka adawaatu tawkiid baa ku jira aayaddaa qur'aanka adawaatu tawkiid baa ku jira adawaatu tawkiidkaasina waa takraarka jacalnaada ilaahay soo celceliyey weeyaan takraarkaa jacalnaada la soo celceliyey kolkaa qaybtii wuxuu noqonayaa qaybtii dalabiga aynu ku tilmaamaynay maadaama takraaruni meesha yeelo wax takraar ahaynuna oolin ninkaa gabayaagaa bal gebigiisa eeg أما الفراق فإنه ما أعهد هو توأم لو أن بينا يولد أما الفراق kala taga waxa la yidhaha mataqaanaa buu yidhi in la kala tago asxaabta laga fogaado o axibada laga dheeraado waxa kala tag kala taga la yidhaha fainahu isaga maa achad maba garanayo bu yidhi kala taga waxa loo yaqaan kala tagaa ba anugu ma aqaan buu leeyahay wuxuu leeyahay kala tagaa wax cahdiya oo na dhex maray ma jirin buu leeyahay cahdi kolkaa cahdigaasi cilmina wuu noqon karaa ballanna wuu noqon karaa lamaan ballamin kala tagga anigu wax kala tag la yidhaha oon la ballamayba ma jiro oo kala tagga halkaa intaanu ku heshiinay ninkaa aynu ka kala tagno kala tagow ismaanaan odhanin buu leeyahay ama alfiraaq waxaa firaaqa la yidhaah fa inahu isaga maa achad lamaan ballamin laakiin huwa taw'ami wuu ila dhashay buu yidhi lamaanan ballamine waa mataankaygii buu yidhi huwa taw'ami waa mataankaygii low ana baynan yuuladu haddii bayn iyo kala tag baynka waa kala fogaanshaha haddii bayn iyo kala tag lala dhalanayo isagaasaan la dhashay buu yidhi anigu mataanaanu nahaye iska dhaaf ama alfiraaqu fainahu maa achadu huwa taw'ami low ana baynan yuuladu adawaatu tawkiidka ama iga dhe inna u geyso anna u geyso intaasoo dhani waa adawaatu tawkiid tawkiidkani sidaad garanaysa muxuu noqonaya ama alfiraaq fainahu maa achadu huwa taw'ami low ana baynan yuuladu dalabi buu keenani leeyahay miya wuxuu ku cileeyey tawkiidka ayaa jumlo keliya ku wada jira shalay ma xusuusan tahay shalay markaynu maraynay aayaddii qur'aanka ahayd ina annafsa la ammaaratun bisuu soo halkaa inna iyo laan kuma jirin soo laba tawkiid mayna olin maxaynu ka dhignay labadaa tawkiid haddana dalabi sow kamaynaan dhigin maxaynu ku cilaynay jumla keliyay ku wada jiraan adawaatu tawkiidku hadduu tacadudo oo laakiin jumlo keliya uu ku wada jiro jumladaa keliya unbaa la eegayaayo adawaatu tawkiidkii mid unbaa laga soo qaadaya markay jumlooyinku mutacadidka yihiin ayaa laakiin la kala qaadaa jumla keliya iminka jumlo keliya maaha waxa meesha yaalla jumlo keliya meesha ma taale saddex jumla meesha yaalla waayo jumlada waynu naqaana dee sheekeena nina hoostuu kaa leeyahay jumladii ayaa tacaduday lianna kula mu jumladii ayaa tacaduday buu ku leeyahay لأن كل مؤكد في جملة وحده سحوي ها عفوا وسحويا وقيبتي تلبيق هيد ويان تلبيقي وحو النقضي أما الفراق تواهل توكيدون به متعدد بما هي توكيد كيغو أما الفراق أو جملة دي سوا قار وجملة كبرى أو أما أم بكو جرتا فإنه ذا ما ذرك يسا وجملة كلا كبرى يا صغرى لوضع لو ذيلا كبرى نوالو يقان صغرى نوالو يقان كل كوا جملة كلا يدنا مستقل أه tan kale ayay dhinac mutacalaq kaga leedahay low ana baynan yuuladu ana baynan yuuladuna waa jumlo kale iyaduna saddex saddexda adaatu tawkiid mid kastiba jumluu ku jiraa kolkaa jumlo kastiba nooceega ayay u tahay jumlo dalabiya jumlo kastaaba nooceegay dalabi u tahay la soco laakiin jumla waaxida inuu ina yidhi baan moodayo waan ku qabsan lahaa halkaa waanu ku qabsan lahayn jumla waaxida hadduu ka dhigo saddex jumlo weeyaan waxa meeshay wada yaallaan wa ina aladii baynii wa bayna bani abi wa bayna bani cammi lamukhtalifun jidda وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا وإن الذي كبيني أنا بين كيغا iyo wabayna bani abi nimankan anu walaalahanhu aabahay dhalayni waxa noo dhaxeeya iyo wabayna bani cami kuwan kale anu ilmaadeerka siinahay arrinka noo dhaxeeya la mukhtalifun wuu kala duwan yahay jiddan aad alla nimankan arrinkaygu muxuu kala fog yahay buu yidhi wa ina aladii baynii wa bayna bani abi wa bayna bani cami lamukhtalifun jidda halkaa waxaa yaalla laba tawkiid waa innada iyo laamka la mukhtalif ku jira waxau noqonayaa qaybtii inkaariga ahayd sababtu inkaari u noqdayna waa kasradaa iminka aad arkaysidee tawkiidkaa labada iyo waxa ka badan noqday weeyaan وإني لصبار على ما ينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصبر وإني أنيق لصبار آد وحن نقو صبرا على ما ينوبني وحي صويرا أرنك يقول عاد بان نقو صبرا بكلية hadduu dhib igu dhaco waan ku safrayaayoo ixtisaab baan ilaahay kaga weydiisanaya wa xasbuka waxa kugu filan oo ajri iyo khayr kugu filan أن الله إلهي أصنع إنه أماني على الصبر صبرك إلهي صبرك هو أماني صابرين تنا أمان بإليهين وأيها دوكتهي صبرك أمضي يقول صبرك بدنيد أنبياء ضبايا هاي haddana culimada waad la socota baladuunkan un dib u eg bal miqyaaskaagu ha ahaada ahlu sabirka ahlu sabirku waa qaali weeyaan wax loo dhigaa ma jiro ahlu sabirka وإني لصبار على ما ينوبني وحسبك أن الله أثنى على الصبر halkaa waxa yaala maxay halkaa sidaynu arkayno waxa yaala laba tawkiid waa inna iyo laamka la sabaar ku jira labadaasi waa laba ada adawaatu tawkiid weeyaan jumladii maxay noqonaysaa haddaba khabarkii muxuu noqonayaa qaybtii inkaariga ahaa waa litacadudi litacadudi tawkiid waxasbuka ana allaha asnaa cala sabrida dambana maxay noqonaysaa dee anna ayaa ku jirta qaybtii delebiga ahayd bay noqonaysaa iyaduna ana allaha asnaa cala sabri kolkaynu nidhaa waa qaybtii delebiga ahayd eeg daahirka kolkii ardayga daahirka wax loogu sharxayaa dalebi laga dhigaaye xaqiiqda kolkii laakiin iyo balaaqada asideeda la sheegayo waa inkaari un iyaduna sababtu laba tawkiid baa ku jiro oo annadaasina waa tawkiid kelmadda allah asaw lama soo taqdiiminin faacilka muna macnaha faacil ka ahayn ana allaha asna ka wax ammaanaya waa ayo waa allah soo ma ahayn tee taqdiimu lfaacil ilmacnawi shalay maxaynu kusoo qaadanay inuu taqdi inuu ku jiro tawkiidaadka sow ma ahayn kolkaa laba tawkiid ayaa meeshaa kuu yaalla laba tawkiid baa ku yaal laakiin inta badan kitaabtan bulaqaadu waxay ku dureersadaan inay ka faacilkaa macnawigaa maadaamaon la garanaynin inay aadayna usii xaqsiinin bay ku dureersadaan وإني لقوال لذي البص مرحبا وأهلا إذا ما جاء من غير مرشد وإني هذا أنيق بكلية لقوال آد بان وهد لا لذي البص نكا بصي يفافين تسمين يا أكتيسة مرحبا بان رهضا سير دوو وأهلا نوان رهضا إذا ما جاء أمرك يماد من غير مرسد كيون لفلين كيون لفلين هدو يمادو سفري عن بانو قابل أبو لي هين كا بصي وضع إذا عد أو كله هلك كوتشيري ومضى ور أخبار تجارسين يا سفري عن بانو سودو يا أبو لي تكا هكا ورنسيو وإني لقوال هل كا توكيد كوتشيرا وامحي إن نضى إيا اللامك محو نقنيا قيبتينا إنكاري بو نقنيا وإني لحلو تاع طريري مرارة وإني لتراكون لما لم أعو- أعودي وإني أنا أقول لحلو ناد بانو معانهي من معان بانا هيبو ليا تعتريني وحا يقول يسا مرارة قداد مرمر بان قداد هذا وكلكو حناقه وإني أنا أقول لتراكون آد وحن اسكغتك لما لم أعود وحن عادة ذي دبائنا أهان شرين وأن عيبه هاي سنوان رافا أبو ليا هذا وإني لحلو تعتريني مرارة صومالي ذا قبياقي قمتقاني inta badan waxaad sodanaysaa mararka barkood malaha af carabigu yaqaanayo luqadun bay soo turjumi jireen soo garan maysid kii odhan jiray macaani iyo qadhaadh ba muxuu odhan jiray meel ku wada yaalla suma odhan jirin waa kan weeyaan waa hadalka laftarkiisa weeyi waynii la xulwun anigu waan macaanahay buu yidhi tactariini laakiin waxaa mararka barhkood igu timaada maraara qadhaadh waan qadhaadhaadaa haddaba aadaatu tawkiidka meesha yaalla waa ina iyo laamka weeyaan wuxuuna noqonayaa qaybta noocee inkaarigii وإني لتراكنا محي نقنيسا ألا تتوكيدك وإن إيو لامك قيبت نقنيا نوى قيبتي وقيبتي توكيدك آه، إنكاري أمب نقنيا
ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي والنصح أغلى ما يباع ويوهب ولقد نصحتك حقيق ذي ونكون نصيحي إن قبلت هذا قبلي سيد نصيحتي أنا نصيحة ضيضة والنصح النصيحة أغلى ما يباع وحل إيبيا وحقوقها لسنويان أو يهب لسكوه بيبو كليان nasiixada miyaad heli kartaaba ballaco qaado suuqaa tag inaad iib ku soo heshid nasiixada ma helaysid wuxuu leeyahay walaqad nasaxtuka waan kuu naseexeeyey walaqad nasaxtuka waan kuu naseexeeyey in qabilta nasiixatii nasiixadayda haddaad aqbalaysid qabilta weeyaane qabalta ma aha weligaa qabalta iska ilaali haddaad qabalta tidhaahdid ka waran in qabalta nasiixatii haddaad tidhaahdid haddaad nasiixadayda dhunkatid sow ma aha khatar baad ku dhacaysaa masaladaas waxaa munaasib u tahay ragga wax guuriye wax meheriya raggaasi inay ardayda ka ilaaliyaan iyo dadka wax loo meherinayo haddii ninku yidhaahdo dee waan kuu guuriyo isna yidhaha waan qabaltu nikaaxaha waan aqbalay maaha hadda nikaaxeegaan dhunkaday weeyaan xalla wax ku ansaxayaa ma jiro de wuxuu aqbalayba ma jire nikaaxeegii baan dhunkaday unbuu yidhi ya waan dhunkaday unbuu yidhi muxuu yidhiba halkaa haddaba la soco tusaalaha adawaatu tawkiidku muxuu noqonayaa adawaatu tawkiidku waa qad قد بأدوات توكيدة لقد أدوات توكيدة waa qasamka iyo maxay iyo qad labadaasay noqonaysaa laamku waa laamulqasam qadna waa maadiga markay gasho dee waa qeybtii inkaariga aynu ku tilmaamayni weeyaan
إن الغني من الرجال مكرم وتراه يرجى ما لديه ويرغب ina alghaniya ninka deeqsiga ah oo min arijaal ragga ka tirsan mukaramun mar kaste waa la sharfiya fadhigaa looga kacaa buu kuleeyay deeqsiga wataraahu waabaad arkaysaa yurjaa kii oo la filanayo maa ladayhi waxa agtiisa yaal oo yurqabu la jecel yahay haddii nin deeqsigii halkaa uu soo maro ummaddu wax kale uguma xoonsane maxaad moodaysaa waxa weeye wataraahu yurjaa maa ladayhi wayurqabu waxa jeebka ugu jiraa la filanayaa inuu soo bixiyo malaha wax yar buu kuu dhiibi doonaa ee raac baad odhanaysaa kolka wax kale ka maaha buu kuleeyahay وتراه يرجى ما لديه ويرغبه إن الغني من الرجال مكرم وتراه, يرغ وتراه يرجى ما لديه ويرغبه هل قاعد جملة كو جرتا واتي هدبا إن الغني جملة ذات أداة توكيد كوا إنا iyo jumladii oo laga dhigay maxay ismiyo rag badan baa ihmaaliyay jumlada ismiyada ah oo ka taga oon waxba ictibaar siinin bulaqada innadaa iyo waxa weeyaan kownu ljumlati ismiyatan jumladii oo noqotay ismiyo haddaba qaybtuu noqonaya waa qaybtee waa qaybtii dalabigiibuu noqonaya sababtuna waa maxay dee waxa weeye adawatu tawkiidkiibaa jumlo kooda galay buu kuleeyahay iska dhaaf muxuu ka dambeysay
فما الحداثة عن حلم بمانعة قد يوجد الحلم في الشبان والشيب
wuxuu kuleeyahay waxa laga dhalinyarnimadu horta sideedaba dulqaadka ma mancido so soomaalidu ma tidhaa in inan yar intuu geedka boodi bu arrinka boodaa waa nin fudud bay leeyihin oo dhalinyar oo dhan waxaasi waa dhalinyar iska daa bay yidh iska dhaaf bay yidhaahdeen waa inan yar iskaga tag bay ku odhanayaan kolkaa inanka yari inuu inta badan nin iska fudud oon dulqaad ba lahayn yahay ay carruurnimadani dulqaadka u diideyso ayay ishaarayaan kani wuu beeniyo wuxuu yidhi fama alxadaatha da'yaridu maaha can xilmin dulqaadka bimaanicatin ma diida da'yaridu dulqaadka ma diida buu kuleeyahay nin da'yaroo dulqaad badan ayaad heli kartaa in la soco buu kuleeyahay qad yuujad waxaa laga yaabaa in la helo alxilmu dulqaadka in la helo fi shubaan dhalinyarta iyo washiyab ciroolahaba carruurta iyo ciroolahaba waa laga helaa buu kuleeyahay dulqaadka eh taa la soco hadda kolka ninka laftarkiisu inta badan horta qaacidadaasi qaacido la diidi kara maaha qaacidada odhanaysa carruurta dulqaadkaa ku yar carruuroo dhani dulqaad male in la yidhaha baa khalada laakiin sida la og yahay ama la ogsoon yahay carruurta inta badan dulqaadkaa ku yar dhalinyarta dulqaadkaa ku yar waad og tahayo ninka dhalinyartihi kuma xisaabtama ficilkiisa waxa ka dhalan doona ya intuu dee carruur yahay awooddu intay meel dhigtay mooyaane mar wuxuu taagan yahay ilmuhu hooyadan ku hooyadii baan kuu sheegan soo maaha ya waa hooyigu hadal qaadaya markuu intaa ka soo yar koro waa awood la-aan baa markaa haysa intaa markuu ka yar koro wuxuu ogaanayaa caqliyan hooyadu inay tahay naag kolkaasuu odhanaya wallahi aabbahay baan kuu sheegaya dad waxaa iga din u yidhi markuu intaa ka soo yar koro aabihii inuu ruux yahay buu ogaanayaayo ruuxan yaa naga qabta hore waad noog tahay qabiilkan ka dhalanan dib nooga joogso odhanaya ya intaa waxaa ka dambeeya dee qacantuu la tegaya waa intaa dulqaadku intuuna jirin weeyaan waa kolkuu carruur carruurnimadiina kasoo yar baxay laakiin odaygu markaad odayga ku gardarootid arheb aryaa iga qabta buu odhanaya odaygu wax ka qabta hadduu waayo ninkii xumaan ku sameeyana arbal markhaati ka ahu buu odhanaya hadduu waayona wallahi waxaan iskaga cid iga kaa qabataan kuu sheegaya markuu intaa waayo ilaah waad aragtaa buu odhanaya waa odaygii ilaah waad aragtaa kolka oday way aad bay u kala duwan yihiin aad bay u kala fog yihiin haddaba wuxuu leeyahay fama alxadaata aag in carruurnimada dulqaadku ku yar yahay waxaa daliilu ah isaga laftarkiisu wuu qabaayo qad yuujadu lxilmu buu leeyahay mudaarica haddii qad la geliyo qadu maxay faa'idaysaa saw taqliil ma faa'idayso waa taqliilkii fama alxadaatatu carruurnimadu can xilmin dulqaadka bimaanicatin mid manciyaysa maaha buu ku yidhi qad yuujad waa la heli karaa alxilmu dulqaadka fi shubaani dhalinyarta iyo washib iyo washiyab ciroolahaba waa laga heli karaa iska dhaf intaba waa laga helaya haddaba tusaalahaas ba'da zaa'idada ee bimaanicatin ku jirta ayay noqonaysaa buu ku leeyahay jumla ismiya wuu ka aamusay ma arkaysa inuu jumla ismiya iskaga aamusay waad aragtaa waa inaga ilahin rag gabadhkood baa iskaga aamusay in badan fama alxadaatatu can xilmin bimaanicatin dee waa jumla ismiya waa qaybtii dalabiga ahayd weeyaan
إن الحياة لثوب سوف نخلعه وكل ثوب إذا مر صيان خالع
ina alxayaata ninkani geeridii buu xayeysiinayaa geeridu wax la nacaba maaha buu kuleeyahay geerida maxaa ka qaalisan ha farxo buu kuleeyahay ninku mar alle markuu geeriyoodo ha farxo buu kuleeyahay waayo noloshani waa dhar buu leeyahay aynu xidhan nahay dharkana kolkaad muddo dheer xidhnaatid sowma duugoobo dee markaad iska siisid eed ku cusub xidhanaysid ka waran miyaadan farxaynin ruuxi mar alle markuu geeriyoonayo dharkii adduunyadu iska siibayaa buu leeyahay dhar cusubna uu xidhanaya waa kii aakharo dee ku farax maxaaba kaa nixinaya buu ku leeyahay maadaamaad dhar duugoobay iska saaraysid ya dhar duugoobay umaad iska saaraysaaye noloshiiba dhar duugay ahayde iska iska farax buu ku leeyahay ina alxayaata noloshu la thawbun waa maro sawfa nakh- nakhlacuhu gadaal baanu siibaynaa wa kullu thawbin maro kastana idaa maarasa markuu duu- duugoobo yankhalic wuu siibmaa maro kastaba markay duugoobto iyada iska siibantaa ama waa la siibaa tusaalaha maxaad u malaynaysaa adawaatu tawkiidku me waa ina iyo laamu libtida qismigii inkaariga ayuu ka dhigay waad aragtaa uma inakum idinku bacda daalika intaa kadib lamayituun waad geeriyoonaysiin la socda hadda intaa kadib inaad geeriyoonaysiin buu ku yidhi intaa kadib waad geeriyoonaysiine is-ilaaliya uma inakum bacda daalika lamayituun adawaatu tawkiidku muxuu noqonayaa uma inakum bacda daalika lamayituun ina weeyaan iyo laamka lamayituun ku jira sow labadaa maaha waa inkaari kolkaa la soco oo inkaari kolkaynu leenahay weligaa aayaddan iska ilaali aayadda ilaahayuu kula khitaabtamaya ma isweydiisay horta uma inakum bacda dalika lamayituun war aayaddaa siyaaqeegiyaa haya yuu ilaahay kula hadlayay soo ambiyada ma ahayn ma xusuusan tahay aayaddaa siyaaqeegii ka horreeyey kuma xusuusan uma inakum bacda dalika lamayituun haye uma inakum bacda dalika uma inakum inagu ilahay inagula hadlaya subxaanahu watacaala inaga marka laynala hadlayana ma cid baa geerida diidan geeridu mayna xaqulyaqiin ahayn ya waxa wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin yaqiin baaba lagu tilmaamaa geerida eh geerida adduunka o dhan gaaladan diidanayn xataa haddaba waa inkaari buu sheekhu ina yidhi waa maxay inkaarigani waxaad shalay soo barateen in khaalu dihniga mansilatu lmunkir la dejiyo hadday calaamad inkaar ay ka muuqato soo saa maaha khaaludihni kolkii aayadda laynagu laynagula hadlayay dee munkiriin maynaan ahayn maynaanan shikisnayn in khaaludihni baynu iska ahayn kii oo khaaludihni la yahay ayay laakiin inaga muuqatay amaarad ina tusinaysa maxay amaaro maxay ina tusinaysa dee inkaarkii oo waa maxay eeg inagoo geeridii yaqiininayna ayaynan camalkii samaynaynin umaba shaqaysanayno waxaad aragtaa ummaddii oo dee geeridii yaqiininaysa haddana aanu shaqaysanaynin taasi waa amaar araam amaar amaaratul inkaar soo ma ahayn markaasaa munkir oo kale laynaga dhigay hadda munkiriin ma nihin waa la manzilatul munkir baa layna dejiyey waa kii shalay aynu soo barannay uma inakum bacda dalika lamayituun intaa kadib waad geeriyoonaysid isagaa kaaga jawaabay xal xalkaa isagaa si fiican kuugu sameeyey tadbiiq udkur waxaad sheegtaa adrub alkhabari khabarka qaybihiisa wabayin waxaad caddaysaa almu'akidaati mu'akidaadka fii ma yaati waxaa inoo iman doonaa sheekhani saddex ujeeddou cashirkiisa ku sharxadaa mar tamriin buu yidhaahdaa tamriin marna tadriib buu yidhaahdaa marna tadbiiq buu yidhaahdaa iminka halkaynu maraynaa tadbiiq baynu iminka maraynaa waa tadbiiqii baynu ku jirnaa iminka udkur waxaad sheegtaa nin yahow adrub alkhabari khabarka noocyadiisa wabayin waxaanad caddaysaa almu'akidaati mu'akidaadka fii ma ya'tii waxa soo socda muxuu yidhi
وعاد في طلب المتروك تاركه إنا لنافل والأيام في طلب
وعاد waxa soo noqday fii طalab الmatruuk matruuka buu ku leeyahay dalabkiisii taariku kii taariga ahaa ee ka tegayey ayaa matruugii ka soo noqday ina lanaqfulu annagu waanu qafloonnahay dee kan taarig iyo matruuguba waa aadamahan iyo geeridu kaga hadlayaaye inaa lanaqfulu annagu waanu qafloonnahay oo geeridii iyo waxaasoo dhan waanu ka qafloonnahay walayaamu maalmuhuna fii alab maalmuhuna waa kuwana wayna raadsanayaan bal maalinta ka dhuumo maalintu adiga cumrigaagii bay xadaysaa way cumrigaagii bay qaadaysaa si alla si aad uga difaacato balgalo bal maal- maalkaagaa difaaco cumrigaagu waa maal waa habeenkaa iyo maalintaaye maalmahaasina aday kaa xoogayaane bal car difaaco oo maalmaha u diid maalkaaga waad difaacataa soo maaha markuu nini kaa qaadanayo cumrigeennii baa la guraya cid alla cid difaaci kartaana ma jirto waad eegeysaa ama indhaha ku hayuun baad eegeysaa wy ibnulkasiir ibnu kasiir buu ahaa ninkii odhan jiray inta badan beytkaa macnihiisa beyt ku dhadhow buu odhan jiro wuxuu odhan jiray inta badan tamuru bina alayaamu tatra wainama nusaaqu ila alaajaali waalcaynu tanduru adoo sii eegaya unbaad aragta geeridiin baa laguu sii kaxaynaya cumrigii waa kan wuu isguraya halkaa haddaba maxaad u malaynaysaa adrub alkhabar sheeg baa layna yidhi inaa lanaqfulu walayaamu fi alabi waa qaybtii maxayba aynu odhanayna horta wacaada fii alabi lmatruuki taariku waa qaybtee waa ibtidaa'igii weeyaan qaybtaasi soo ibtidaa'i maaha wacaada fii alabi wacaada fii alabi lmatruuki taarikuhu waa ibtidaa'i oo tawkiid bedde male soo ibtidaa'i ma ahayn إنا لنغفل والأيام في الطلب qaybtaasina waa qaybtee waa inkaari oo dee inna iyo laan baa iskugu biirtay wajacalnaa waxaanu ka dhignay nawmakum hurdadiina subaatan raaxo wajacalna alleyla habeenkii waxaanu ka dhignay libaasan astur wajacalna annahaara maalinkiina waxaanu ka dhignay macaasha nolol meelaad nolosha ka raadsatiin halka wajacalnaa maxaad u malaynaysaa aayadda qur'aanka ah wajacalnaa nawmakum takriir baa ku jira soo ma ahayn jacalnaa jacalnaa markii lasoo celceliyey takraar baa ku jira takriirkaasina muxuu keenayaa inuu qaybtee noqdo waa qaybtii dalabiga ahayd weeyaan muxuu yidhi halkaa amaa duna misra lilghaniyi lilghinaa mutaطalibun balaa ina asbaaba alghinaa lakahiirun fayawmun lana wayawmun calayna wayawmun nusaau wayawmun nusar wuxuu tilmaamayaa ninkani wuxuu maalmaha iyo waktiga ayuu ka warramaya iyo nooca ay is- isdabajoogu yihiin maalinna adaa macaashaya maalinna adaa khasaaraya buu ku leeyahay maalinna waad farxaysaa maalinna waad ooyeysaa bu dee waktiguba noocuu intuu ka kooban yahay weeyaan amaa duna misra misr sokadii miyuuna ahayn lilghinaa miyuuna u ahayn mutadalabun mutadalab or meel meel aan masar ahayn oo ghaninimo laga raadsadaa miyayna jirin waxaa jira nimankan udabadihi cilmi waxay sheegaan baa jira waxay yidhaahdeen maalkii iyo ghaninimadii way dhaqaaqday kabahay xidhatay xaggaa iyo qaahiray ujeedsatay bay yidhahdeen udabadu kitaabka xuurulciin la yidhaha dib ugu noqo hadda markay halkaa iyo iyo qaahire ujeedsatay waxa isna kabaha qaatay bakhaylnimadii adna adaan ku raacayaa buu yidhi kolkaa masar waxa wada jooga bay yidhaahdeen qani bakhayla waa ummad xoola haysatoon laakin wax bixinayn bay yidhahdeen in- inkastoo iminka dee faqriguba ku badan yahay cilmigii ayaa kabaha xidhay wuxuu yidhi bartaa iyo ciraaq baan ukacayaa caqligii ayaa yidhi anaa wehel kuu noqonaya ina dhaqaaji ciraaqna cal- caqli iyo cilmi wada yaalla ayaa yaalla bay yidhahdeen deeqdii ayaa kabaha gashatay xaggaa iyo yeman bay usoo jeedsatay yamaniyiinta waa la ogyaho de waa deeqsinimada waa niman khatar ku ah guryahoogaba waxaa la tilmaamaa xataa inay albaabo xagga dambe ku leeyihiin martidu ay si fudud uga soo gasho shaaricaasa lagu cunteeya yam deeqdii way dhaqaaqdo xaggaa iyo yeman bay ujeedsatay af la-aantii ayaa tidhi wehel baan kuu noqonaya laakiin ceebta yeman waxay kaga dhacday niman fasaaxale maaha ya niman fa- kolka taasuu ninkani tilmaamaya amaa duuna misr misr liideed miyuuna u ahaan lilghinaa ghinaha mutadalabun meel laga raadsadaa balaa way u ahaataye ina asbaaba alghina asbaabta ghaninimada keensata lakasiirun aad bay u badan tahay buu ku leeyahay fa yawmun lanaa maalin innaga ayaa yeelanayna oo macaashayna wa yawmun calayna maalinna dusheennu ahaanaya wa yawmun nusaau maalin waa layna xumaynaya iyo waan warwaraynaa wa yawmun nusaru maalinna waa laynaga farxinaya haddaba bal tusaalaha eeg waa laba beyt sow maaha bal hadda tusaalaha saddexaad eeg amaa duuna misra lilghinaa mutadalibun kolkuu yidhaahdo halkaa waxaa yaalla aadaad aadaatu tambiiha aadaadkiisi waa kee ama kolkaa adawaatu tambiiha maxaynu u naqaanay tawkiid inay faa'ideeyeen alaa iyo amaa iyo halaa iyo balla hallaa iyo adaatu tawkiid ada adaatu tambiihu dee waxay faa'ideeyaan tawkiid kolkaa waa qaybtee waa qaybtii maxay qaybtii dalabiga ahayd weeyaan maadaama hal tawkiid ku jiro ina asbaaba alghinaa lakasiirun kolkuu leeyahayna waa ina iyo laamta waa qaybtii inkaariga ahayd bay noqonaysaa yawmun lana wa yawmun calaynaana takraar baa ku jira waa qaybtii dalabiga waad haysaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina min albayaani lasixran wa ina min ashicri laxikma ina min albayaani lasixra kolkaynu soo qaadanno ina iyo maxaa ku jira iyo laamta maxay laamu tawkiidka laamu libtidaha ah ina min albayaani lasixran labadaasaa ku wada jira waa inkaarigii de wa ina min ashicri laxikmatanna waa noocaas oo kalun falaa yudriku ma haleelayo asharafa sharafta waxa loo yaqaano alfata inanku wa ridaa'uhu gu-iisuna khaliiqun uu duug yahay wuxuu ku leeyahay nin dee marka horeba iska liita nin iska liita oo aada u liita sharaf xaguuga ay uga imanaysaa buu ku leeyahay waa nin liito oo dee iska nolosha meel xu- meel hoose kaga jira ma sharaf ma yeelanayo qad yudriku sharaf cafwan cafwan qad yudriku wuu helayaa qadaasi taqliil bay keensataa la soco qadaasi maxay keensataa taqliil waayo waxa yar ma helo inta badan nin liitaa sharaf miyuu helaa masaakiinta bal mada- madaxweyne aynu ka dhigana inuu doorano waxaa laga yaaba ragga masaakiinta ee meelaha dawarsanaya haddii caqliyan hadda loo eego ragga barhkood inay maskaxdooda aad la yaabtid iyo noocay u fikirayaan daacad iyo cadaaladna inay in badan oo iminka joogta dhaami lahayen baa laga yaabaa nin miskiini sharaf miyuu helayaa maxaa xilba miyaad u dhiibani shayga ugu yaree xil haddaad meherad yar haddaad samaysatid dee miskiin u dhiiban maysi nin kalunba nin maryihiisu nadiifa yihiin unbaad radsanaysaa miskiinka inta badan waxba looma dhiibto dee sharaf ma helo laakiin way yar tahay haddana nin miskiin haddana wax u dhiibtay yaridaasi qaduu tilmaamaysa ayo wuxuu yidhi qad yudriku waa heli waa gaari karaa asharafa sharafta alfata inanku waridaahu kiyoo gu-iisuna khaliiqun aad uu duugaysan yahay kiyoo dee dullaysan sharaf wuu heli karaa laakiin way yartahay halkaa maxaan doonaynaa jumladaasi qadaas ayaa abuu leeyahay aadatu tawkiid waana qaybtii dalabiga ahayd waaban ku haystaa anigu sheekho sheekha waaban ku haystaa kelmadda war xarafka qadihi markuu aadaatu tawkiid yahay kolkuu maadiga gala saw ma ahayn idaa kaana fi lmaadi saw ma aha dee imika waa mudaarice kolkaa in aadaatu tawkiid la geliyaba maaha aadaatu tawkiid baa ku jiraba in la yidhaha maaha maadigi iyo qadu maadigu waa wax dhacay qadna xaqiiq bay sheegtaa wayse sii tawkiidiyaan mudaaricu waa wax soo socday maxay qadu ka sheegiba ya xaqiiqna maba ahabe taxqiiqna maba aha waxay faa'idayin tahay waa taqliile mudaaricu ma taqliil buu faa'ideeya si ay qadu usii tawkiidiso sheekha halkaa mulaaxado yar baynu kaga qabanayoo waxaynu nidhi khayr allaha siiye tusaalaha malaha waxaa macaanaan lahaa inuu inaga daayaba halkaa waxaynu ognahay inaynu kaga soo baxnay cashirkeennii shalay aynu dhiganay iyo tusaalayowgii uu lahaa tamaariintii uu lahaa almabxath athalis fi taqsiimi alkhabar khabarkaynu qaybinaynaa ilaa jumlatin ficliyatin jumlo ficliye ah iyo wa jumlatin ismiyatin jumlo ismiye ah ayaynu u qaybinaynaa khabarka waynu qaybinaynaayo waxaynu u qaybinaynaa jumlo ficliye ah iyo jumlo ismiye ah haddaad tidhaahdo muxamedun qaa'imun iyo qaama muxamedun farqiga udhexeeya ma garanaysaa ninkii ahlu balaaqa unbaa garanaya dee mar waxaad odhanaysaa muxamedun qaa'imun marna waxaad odhanaysaa qaama muxamed yaa jumla ismiya la iskaga dhigaa waayo waxay keenaysaa ammaantaasi waxaad iska lahayd un inay tahay haddii laakiin adigoo lagu ammaanayo ammaantaadii jumla ficliya haddii lagu keeno waxay noqonaysaa ammaantan laftirkeegu shalay buu helay awel hore ma lahaan jirin caybay isku bedelaysaa ammaantiiyo maogtahay caybay isku bedelaysaa kolkaa muxamedun qaa'imun wuu taagnaa weligii intaanu garanaynaba ya haddii aad tidhaa ka warran qaama muxamedunna iminku ta istaagay weeyaan farqiga udhexeeya waa daqiiq xataa tacbiirka kelimaadka waxaan xusuustaa nin adiiba ayaa maalin gabay buu tiriyeyo gabaygiisa waxaa kamid ahaa wuxuu yidhi nin buu doonayay inuu idan weydiisto albaabkiisuu taagnaa usheeg buu yidhi anii ladalbaabi qaa'iman inuu gabaygu kusoo dhamaynayey anii ladalbaabi qaa'im inaan albaabka hortiisa taaganahay bal usheeg buu yidhi ninkii gabayga loo sheegay adiib ma ahayne wuxuu yidhi gabaygiibuu u aqriyay anii ladalbaabi waaqifan gabay erey iminka laftiga tacbiirkii laftiisii ma haye laakiin noocaas u ahaa anii ladalbaabi waaqifan waaqif buu bedela ma arkaysaa ninkii gabayga lahaa wuuba xanaaqayba wii caayiba buu yidhi wii caayibun bay kaga dhigtay qaa'iman iyo waaqifan waxay ku kala duwan yihin maad garanaysaa haddii qaa'iman la yidhaah waa mid markaa un isa soo yar taagay haddii waaqifan la yidhaahdana waa mid ad moodid inuu meesha xaaris ka yahay de anuma shaqaalanka ay ma ma bawaab baan ahaa buu yidhi bawaab anu meesha kamaan ahayn oo dee albaabka ninkii furfuri jiray maanan ahayne meesha waan isa soo yar taagayune muxuu waaqifii yidhi buu yidhi waaqifku waa ka taaganuun ee geedka aad moodid meesha ku engegay kolkaa udabadu aad bay hadalka u kala taqaanaa balaaqadaana ku baraysa hadalka cibaaro kasta iyo macnaheeda haddaba ilahay kolkaynu ku xamdiyeyno alxamdu lilah baa la yidhahdaa alxamdu lilah waa sife ilaahay iska leeyahay kolkaa sifadaas xamdiga ilahay weligiibuu iska lahaa waa jumla ismiya ma arkaysaa laakiin haddaad naxmadu ka tidhaahdo ama axmaduka ya allah haddaad tidhaahdo naxmaduka haddaad tidhaahdo imikaanu kuku xamdiyeynaayoo ammaanta iminkaad samaynaysaa ilahay muuna horey ammaanta usii lahayn baa lagu odhanaya laakiin waxaa jirta taa laftarkeegu daraf bay culimmadu balaaqo kaga sheegaanoo waxaa jira daatada ilahay suu daa'imo maaha dee jumlada daa'im dawaamka sheegtaa waa ismiye ismiye keen waa naxmaduka ilaahay sifooyinka uu ku siiyaa si mutajadid kuguma aha adiga caafimaadka saw kuma siiyo caafimaadkaasi muna mutajadid ahayn dee mudaarica mutajadid ee sifooyinku kolkaa munaasib u yahay naxmadukadu kolkaa naxmaduka dhinac bay balaaqo ka leedahay alxamdu lilahina dhinac bay balaaqo ka leedahay kale nebiguna labadaba wuu kulmiyey calayhi salaatu wasalaam labada ee buu isku kulmiyey ina alxamda lilahi naxmaduhu jumla ismiya iyo jumla ficliyaba wuu kulmiyey labadii labadiiba waa la keenay في تقسيم الخبر خبر كل قيبيه إلى جملة فعلية وجملة اسمية لا قيبيه الجملة الفعلية جملة فعليته موضوعة وحلودجية لإفادة تجدد تجدد لفائدة والحدوث في زمن معين وقت معين مع الاختصار كيو اختصاري قابني بضاني أي ولي من كجر تبو كلية جملة فعلية لا محل ودجية إني فائدة إفادة التجدد تجدد وحن شوقين وإمك يمدو تجدد عصبان هذا إيه حدوث وحن يكون سودر ريه ويان في زمن معين وقت معين أيونا يمد وقت قارة مع اختصار اختصار نو كتير أبو كله اختصار كده في غضو أي كتوسين أيسو وصدح لي صدح لي وقت قلبه مثل يكون بين سنيد ويان والله صعطة ومع اختصار انت اسمي قوي كقوابان تاي موقتا اسمي قوي كقوابان تاي موقتا هداد قام علي ترى qaamadu suu taagni kuma tusinayso calina sow cali kuma tusinayo labadaa kelmadood soo mid kastiba macno kuma tusin waxaa jira ikhtisaar baa ku jiro oo macno meesha yaalla oo laakiin wixii daaligiisa ahaa uu maqan yahayba meesha yaalla waana maxay s- zeben maadiya zebenka maadiga soo amsi iyo maaha wixii kasii horreeyey ilaa amsi soo maadan tidhaahdeen haddaba qaama kolkaad tidhaahdo taagnidiina way ku tusisay waktigii iminka magaciisa aan la sheeginna way ku tusisay caligiina way ku tusisay haddaad laakiin muxamedun qaa'imun tidhaa dee haddaad wakti inaad ku qeydo u baahan tahay ma- waktigiibaad magacaabaysaa oo muxamedun qaa'imun amsi muxamedun qaa'imun al'aan muxamedun qaa'imun ghadan soo saa maaha muxamedun qaa'imun al'aan yaquumu muxamedun baad odhanaysaa oo al'aantii baad ka maarmaysaa muxamedun qaa'imun amsidiina qaama muxamedun baad odhanaysaa oo amsidii baad ka maar ikhtisaar baa ku jira kolkaa tan waad fahantaan u malaynaya kolkii jumla ismiya la barbar dhigo jumlada ficiliyada ayaa ka koob kooban oo ikhtisaar ba ikhtisaarkana dee kay- khayru lkalaami maa qalla wadel tajadudna way ku tusisaayo waxaan joogaynin iminka tusaale ahaan nin baa nin u tegay oo wuxuu yidhi war hebel waxaasan kaaga baahanhaye walaal si uu u diiday ninkii baa la maqlayo waa la ceebeeyey waa la caayo waa bakayl baa la yidhi nin baa ninkii amaanis yidhi miyuu beenin karaa arrinkan shalay uu sameeyey ee diidada ahaa ee dadku wada og yahay ma beenin kara soo maaha bakaylnimadan lagu caayayo dee bakaylnimadaa kolkuu tilmaamayo ficil maadi unbuu uga dhigi bakaylnimada hadduu ficil uga dhigo waxay ka dhigan tahay ficil kolkuu ka dhigo maxay macnuhu muxuu noqonaya kolkuu ficil ka dhigo bakaylnimadii waxay noqonaysaa aabihii kama dhaxlin bay noqonaysaa waxan waxanaynu sheegaynaa wuxuu aabihii ka dhaxlay ma aha ee waa wax intuu yar yimid iska tegaya waa xuduud bakayl hadduu ficil maadi ka dhigo weeyaan laakiin kolkaad caayaysid jumla ismiyun baad uga dhigi waa wax asal u leeyihun baad odhanaysaa bakaylnimadaas asal buu uleeyahe markaad caayaysid un baad odhanaysaa asal buu leeyahay الجملة الفعلية موضوعة وحلو دجية لإفادة تجدد تجدد فائدين تبا لو دجية إيا والحدوث حدوث با في زمن زمن معين معين آه مع اختصار مع الاختصار اختصار معي إسقاء نحو أشرقت الشمس وقد ولا الظلام هاربا أشرقت وحا صوبح ضي الشمس عداد با صوبح ضي عداد وي صوبح ضي دي كل كوري مذوبا كوري يمقرا والحال بي صوبح ضي قد ولا وجيت ضي الظلام مذوقي هاربا كي أردية ما أرغيسا عداد وحي مكي يمدين يتعي madowguna wax imika sii tegaya inuu yahay ma arkaysaa waa jumlada noocaa faa'iideynaysa de falaa yustafaadu lagama faa'iidaysanayo min dalika kaa lagama faa'iidaysanayo ilaa hubuutu lishraaqi ishraaqa si- sugidiisa lishamsi cadeeda loo shugay loo sugayo iyo wadihaabu dalaam madowga tegidiisa fi zaman zaman fi zamaani zamankii uu tegey almaadi ee tegey وقد تفيد إني فائديسا لغا يابا الجملة الفعلية جملة فعليته الاستمرار استمرار التجددية تجدد شيئا فشيئا شيء بشيء مربا مركا كدن بيسين وحن إيمان أيوه ومضارع وبحسب المقام وبمعونة القرائن إيا قا- وبحسب المقام حسب المقام ومحي ومقام كان أدمركا تاغنتهي قلب قدر كيسة وبمعونة القرائن قرينة أضحيستو كالمين تأيكو كالمين سيكو تصيصو لا بحسب الوضع وضعي أهان لكن ما هبو كليا وبشرط أن يكون الفعل فعل كون يهي مضارعا مضارع نحو قول المتنبي ومتنبي هذا الكيس يبو كلية محمد متنبي يري تدبر شرق الأرض والغرب كفه تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوما عن المجد شاغل متنبي وحنو ملين يسيف دول أماني محو يري تدبر شرق الأرض والغرب كفه وليس لها يوما عن المجد شاغلون مضارعه macnihii aynu shee ficilku macnihii aynu fee sheegaynay maciise wuxuu faa'iideynaya tajadud tajadudkani waa wax marba mar meel marba mar samaynaya oo soo kordhaya tudabir way maamulaysaa sharqa alardi dhulka berigiisa ayay maamulaysaa iyo walgarba galbeedba way maamulaysaa kafuhu kafgiisu ninkan qacantiisu bari iyo galbeedba iyadunba ka shaqaysay buu kuleeyahay bari iyo galbeedba kolkaa tudabir buu yidhi soo maahayn tudabir maa horay u maamulaysa mise imikadan bay maamuli weeyaan may way maamulaysaa marba marka ka dambaysay sii maamulaysaa sii maamulaysaa sii maamulaysaa wey tudabir way maamulaysaa sharqa alardi ardada berigeega iyo walgarba galbeedkaba kafuhu kafkiisu walaysa lahaa kafka uma aha yowman maalin uun shaaqilun wax ka shuqliya can ilmajdi sharafta gacantaa yar wax mashquuliyaa ma jirto oo maalinna sharaftaa uu ka shaqaynayo ka shuqliyaa buu kuleeyahay فقرينة الملح نكني أمام بسميني يما قرانيسا فقرينة الملح أمانة قرينة قرينة ملحقة أيا تد- تدل كتصينيسا على أن تدبير المماليك بقرد تدابير تيو ديدنه ديدن كيسا إني تهي وحن مركز تكو هاد ليو كسا وضين أيو إيو وشأنه شأن كيسا إنو يهي المستمر إيجوك تدأ الذي كاس لا يحيد عنه أونك اللي حنين ويتجددون عصبانانيا aanan fa aanan marba marka ka sii dambeeya ayuu dee ku sii cusboonaysiinaya sii cusboonaysiinaya waa jumla ficliya warkaygiiya ma arkaysaa waljumlatu lismiya jumlada ismiyadiihi tufiidu waxay faa'iideysaa biasli wadcihaa aslu wadcigeega wadciga dee waa cilmi gaara ka hadla asalkuna waa asalkee taqaanin ee faraxa ka soo horjeeday biasli wadcihaa wadciga waxaa loo yaqaanaa muqaabala waxa wey tacyiinu lafd tacyiinu lafdi biizaa'i macnaahu wadcigu waa tacyiinu lafdi biizaa'i macnaahu waljumlatu lismiyatu jumlada ismiyadiihi tufiidu waxay faa'iideyneysaa biasli wadcihaa wadcigeega asalkeega waxay ku faa'iideyneysaa hubuuta shayin shay sugnaanshihii lishayin shay kale uu u sugnaaday laysa hayr wax kale sima faa'iideyneyso biduuni nadarin kiyoon la eegaynin ilaa tajadudin waxaan inuu tajadud samaynayo wala istimraarin inuu istimraar samaynayo naxwu alardu mutaxarikatun ninkana wuxuu u ololaynaya dhulku inuu taxarig leeyahay alardu mutaxarikatun dhulku u dhaqdhaqaaqayaa buu ku yidhi mutaxarika kolkaa inay dhaqdhaqaaqa leedahay thubuudka taxarugaasi inuu ardada u sugnaaday unbaa la sheegaya laakin tajadudkii ficilka mudaaric uu keenayey cusboonay cusb dee wixii yimid xuduudkii tajadudkii toona kuma tusinayo buu kuleeyahy falaa yustafaadu minha lagama faa'iidaysanayo siwa hubuuti alxaraka xarakada sugnaanta ay sugnaatay waxaan ahayn lilardi ay u sugnaatay biduuni nadarin kiyoon la eegeynin ilaa tajadudi dalika arrinkaa tajadudkiisa walaa xuduudi xuduudkiisa toona aan la eegeynin waqad takhruju inay baxdaa laga yaabaa aljumlatu lismiyatu jumlada ismiyadiihi can hada alasli asalkaa way ka baxaysaa watufiidu markaa waxay faa'iideyni addawaama dawaam ayay faa'iideyni iyo walistimraara istimraar waa bixasabi alqaraa'in marba qaraa-inta qadarkeega kaan yakuuna alxadiidu xadiidku waa inuu yahay sheekadu fii maqaami almadxi meel cid lagu ammaanayo aw fii macra fii macradi demi demi meel lagu bandhigayo xumaan ka qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaba weeyaan wainaka lacalaa khuluqin cadiim waa tajadudkii xagga madxiga ahaa wainaka adigu moxamedow lacalaa khuluqin khuluq baad ku sugan tahay khuluqda oo cadiimin aada u weyn khuluqdaa way kuu sugan tahay sow maaha iminkay timid hadda lama odhan khuluqdaasi oo xuduudi laguma sheegin laakin tajadud waa ka suurtagal oo khuluqdaasi maadaama la ammaanayo mar kasta marka ka dambaysa usii kobcaysa ay usii kobcaysa naqsi kuma dhacayo wainaka lacalaa khuluqin cadiim fa siyaaqu lkalaami kalaamka siyaaqiisu fii macrad almadxi ammaan macradkeed buu ahaa daalun wuxuuna ku tusinaya calaa iraadati alistimraar istimraar in looga jeedo oo maca hubuuti hubuut miciya wa minhu waxaa kamid ahaa qowlu nadr binu ju- juwba ninkaa uu leeyahay oo yatamadax ammaan samaynaya bilghinaa buu isku ammaanaya yatamadax isagunbaa ammaantamayo o iska ammaanaya weeyaan yatamadax bilghina tafacala mataqaanaa waxay macnaheegu ku timaado tamarada haddii lagu yidhaha ka waran wiis bukaysiiyey weeyaan tamadaxa wiis ammaanay weeyaan tacal tashayaka sheekh sheekh buu iska dhigay weeyaan kolka waxa weeyaan tamadax yatamadax wiis ammaanaya bilghina qaniinimuu isku ammaanaya iyo walkaram diiqsi muxuu yidhi ninkaa kolkaa is ammaanaya kolkaa waxay kuu tusinaysaa maxay tajadud wuxuu yidhi
ليألف درهم المضروب صورتنا لكن يمر عليها وهو منطلقون wuxuu sheeganayaa laa ya'lifu umaba soo dhowaado buu yidhi uma soo dunmo adirhamu di dirhamku almadruubu ee iminka baanka laga soo saaray suratanaa annaga khasnada yadan uma soo dhowaado suradu waa halkan yare kiishka baashan yare lagu ridi jiray wey waa khasnada oo kale wuxuu ihi laa ya'lifu dirhamu lmadruubu suratanaa marnaba ma yimaado buu yihi oo baanka kuma dhaco buu leeyahay khasnada yadaa kuma dhaco dirhamkaa quruxda badan ee imikun baanka ka soo baxay lacagtaa imikun baanka ka soo baxday halka iyagaa kuma soo dhacdo laakin yamuru calayha wuuna dhaafaa uun markuu saa u soo galaba wuuna dhaafaa masaakiintaanu siinaa buu le laakin yamuru calayha wuu baxaya wahwa munaliqun kiyo sii socda wahwa munaliq wuuba tegayaaba maad arkaysaa wahwa munaliqa waa sifa iska le wiis ammaanaya wuxuu leeyahay shilin alla shilinka halkaa khasnadaydaa kusoo dhacaa wuu i dhaafaa uun masaakiintu man isku sii dhaafiyaa buu leeyahay waana daa'im waa joogto yuriidu wuxuu doonayaa ana daraahimhu daraahimtiisa laa habaata laha inayna ku sugnaanaynin fi surati surada walaa baqaa'a baaqina inayna ku noqonayn fahiya iyadu daa'iman mar kaste tandaliqu minha way ka tegaysaa watamaraqa muru watamaraqa wayna jaraysaa buu le way ka soo baxaysaa weyi muruuqa sahmi siduu sahmigu u dhaafo min qisiyihaa qaansadooda siduu sahmigu qaansadiisa u dhaafo oo kale ayay u dhaafaysaa lituwasaca si loogu qaybiyo cala almucwaziin kuwa baahan iyo wa arbaabi alxaajaat xaajooyinka kuwa u saaxiibka ah baahida waclam haddaba waxaad ogaataa ana aljumlata alismiya jumlada ismiyadihi laa tufiid inayna faa'iideyn ahubuud inayna faa'iideyn biasli wadcihaa inayna ku faa'iideyn wala alistimraar inayna faa'iideyn bilqaraa'in inayna ku faa'iideyn ilaa idaa kaana khabaruhaa khabarkeegu markuu yahay mufradan mooyaane naxu alwaطanu caziizun aw jumla ismi aw jumlatan ismiyatan kolkuu yahay naxu alwaطanu huwa sacaadatii waa jumla ismiya markaasna ama idaa kaana khabaruhaa hadduu yahay jumlatan ficliyatan fainaha tufiidu tajadud bay faa'iideynaysaa naxu alwaطanu yascadu biabnaa'ihi alwadanu wadanku yascadu mar kasta wuxuu kusii liibaanaa biabnaa'ihi carruurtiisa tajadudka de xaggaa wuxuu ka dhaxlayaa kolkaa maxay xaggaa wuxuu ka dhexyaa dee jumla ficliya as'ila waa su'aalo yudlabu lagaa rabo ajwibatuhaa jawaabaheega su-aalaha miyaad ka jawaabaysaa ma huwa cilmu lmacaani war bal cilmu lmacaaniga tacriif yar naga sii ma huwa lisnaad hadday isnaadkana tacriif naga soo sii ma hiya mawaadicu lmusnad walmusnadu ilayhi musnadka mawaadicdii aynu kusoo sheegnay soo tal tilmaan musnadun ileyhiga mawaadicdiisana soo sheeg ma almuraadu bisidqi alkhabari wa kidbih maxaa sidqu lkhabarka iyo kidbiga looga jeeda ma alfarqu bayna nisbati alkalaamiya wa nisbati alkhaarijiya nisbada kalaamiyada iyo ta khaarijiga maxaa udhexeeya ma huwa alaslu fi ilqaa'i alkhabar khabarka ilqayntiisa maxaa asal u ah ma huwa alaqra- ma hiya alaqraad u ah maxay aqraada alukhraa ee kale alatii taasoo yulqa ilayha alkhabaru khabarka loo tuuro ma hiya adrubu alkhabar khabarka qaybihiisu waa intee wama hiya adawaatu tawkiid adawaatu tawkiidkana noo sheeg limaada yucdal maxaa looga leexdaa can muqtada daahir looga leexdaa إلى كم ينقسم الخبر خبرك إمي سوق يبسما لأي شيء شيء جيبا وضعت الجملة الاسمية جملة اسمية ذا ألود شيء إي والفعلية فعلية ذا هل تفيد مي فائديسة الجملة الفعلية إي والاسمية غير ما وضعتها وحي لود جي وحنهين لأجل هدرتي بل أنت كسو جواب ألا جوابها لغا رواية مقرانيسا إن شاء الله جوابها مالك هورنا وين نسكوبين مالك هورا لكن ده وح hal sheekhaaba kasoo jawaabay si fiican u kasoo jawaabay oo walibana sidii loo baahnaa ahayd marka insha allah kasoo waqtigun ha laga soo horreysiiyo tdriib bayin bal hadda waxaad caddaysaa faa'iidata tacbiiri tacbiirku faa'iidada uu leeyahay biljumlati lismiyati jumlada ismiyada a la cibaaraynayo aw ilficliyati ama ficliyada la cibaaraynayo fi taraakiibi taraakiibta iminka inoo soo socota bal taraakiibtaa soo socota buu leeyahay sheeg hadda jumlooyinkaa la cibaareeyey mid kastaba wuxuu faa'iideynayo qaala tacaala ilaahay wuxuu leeyahay yamxu llah ilaahay wuxuu tirtiraa maa yashaau wuxuu doono wa yuthbit ilaahay wuu sugaa wuxuu doonana wa cindahu agtiisana waxa ah umu lkitaab umu lkitaab ayaa agtiisana ahaatay buu ku leeyahay waa lawxu lmaxfuudkii haddaba waxaad la socotaa yamxu llahu maa yashaa sow maha ilahay wuxuu doono sow ma tirtiro wa yuthbit waa laga aamusee ma arkaysaa muxuu ilaahay sugaa dee waa maa yashaa xudifat min athaniya lidalaalati maa qablah waxa ka horeeya ayaa kutusinaya siduu ilaahay wuxuu doono u tirayo unbu wuxuu doonona u sugaya yamxu llahu ilaahay wuu tira- tirayaa maa yashaau wuxuu doono wa yuthbitu wuu sugayaa maa yashaa iyadana waxa kaluu doono wa cindahu agtiisana waxa ahaatay umu lkitaab ayaa ahaatay waad aragtaa baan u malaynaya halkaa waxa lagaaga baahan yahay ma xusuusan tahay halkaa yamxu llah waa jumla ficliya oo welibana mudaariciye ah waxay faa'iideynaysay waa istimraar iyo tajadud ayay faa'iideynaysaa ilaahay inuu markuu marba marka ka dambaysa uu de wuxuu doono sii tirayo ama uu sii sugayo ama uu baabi'inayo waa mustamir weeyaan ilaahay maaha intii nebigu noolaan bu ilahay wuxuu doono tiraya ama uu uu daynayay maaha waa mustamir weeyaan mudaaricaa ku tusinaya yamxu llahu maa yashaa wa yuthbitna dee waa noocaas oo kalun waa jumla mudaariciya iyaduna waxay taa hore faa'iideynaysa unba iyaduna faa'iideynaysaa wa cindahu umu lkitaab waa jumla ismiya sow maaha waxay faa'iideynaysaana waa maxay wa cindahu ilaa agtiisa waxa ahaatay umu lkitaab baa ahaaday dee dawaan bay faa'iideynaysaa kolkaa umu lkitaab waa lawxu lmaxfuudka lawxu lmaxfuudka weeyaan kolkaa dawaan buu faa'iideynayaayoo mar kaste ilaahay cindigiisa waxaa ahaaday umu lkitaab oo lawxu lmaxfuud ah muxuu yihi shaacirkaa kalena
نروح ونغد لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي naruuxu waynu caraabaynaa oo wanaqdu waynu kallahaynaa lixaajaatina baahideenna ayaynu u caraabaynaa ayaynu u kallahaynaa waxaajatu man caasha waxaajatu man caash ninka nool baahidiisuna laa tanqadii marnaba ma dhammaanayso baahidu miyay kaa dhammaan waa maya نروح ونغد لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي
naruuxu jumladaa naruuxu aa ka warran naqduuna waa lamidun waa jumla mudaariciya istimraar iyo tajadud bay faa'iideynayaan sidaad garanayso naruuxu mar kaste oo maxaa ku garanaysa inay mar kaste tahay caraabaha iyo dee joo- joogto inay ku noqonayaan dee waa caashada intaad nooshahay oo dhan waa joogtay ku tahay qaarinadu waa caasha sidaad arkayso naruuxu wanaqdu lixaajaatina waxaajatu man caasha laa tanqadi jumladaasi maxay noqonaysaa iyadu waxaajatu man caasha laa tanqadi waa jumla ismiya weeyaan jumladaa ismiyadiihi maxay faa'iideynaysaa dee tufiidu tajadud bay faa'iideynaysaa sababtu waa maxay jumlada ismiyada markii dhowd waxaynu nidhi dawaamka waxay faa'iideysaa marka mufr khabarkeegu yahay mufrad ama jumla ismiya laakiin haddii jumlada ismiyada khabarku yahay jumla ficliya maxaynu soo nidhi alwatanu yascadu biabnaa'ihi oo kale weeyaan waxaajatu man caasha laa tanqadi waa tusaalihii hore oo kale weeyaan kolkaa jumladaa mudaariciyada aawadeed ayay ku faa'iideynaysaa maxay tajadud ee khabarka dhacday ayay ku faa'iideynaysaa وعلى إثرهم تساقط آه، تساقطوا نفسي محور هلكا تساقط تساقطوا نفسي هاي حسرات وذكرهم لي لي سقام
وعلى إثرهم تساقط نفسي حسرات وذكرهم لي سقام
ninkan inimanuu jeclaaday buu ka hadlaya wuxuu leeyahay waa calaa isrihim raadkooga ayay tasaaqadu nafsii naftaydu daadinaysaa xasaraatin xasaraad qoomamo ayay ku daadinaysaa nimankan raadkooga iyo iyo xusuustooda wadikruhum xuskooguna li aniga wuxuu u yahay siqaamun xanuun mar alla markaa nimankaa xusu- xasuustana waaban xanuunsanayaa buu leeyahay xanuun xanuun baa igu dhacaya wa calaa isrihim tasaaqadu nafsii waa jumlo maxay mudaariciya maxayna faa'iideynaysaa alistimraar watajadud ayayna faa'iideynaysaa jumlada wadikrihum listiqaaman waa jumla ismiya maxayna faa'iideynaysaa istimraar iyo dawaan bay faa'iideynaysaa waayo qariinadu labadaba waa xisniga oo werwerka uu ninkani sheeganayo weeyaan يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أم من الحلال أم من الحرام يأتي وحا إيمان دونا على الناس ددك دوشيسة زمان وقت يحل با إيمان دونا حل با ددك سوى مريا لا يبالي أنو أبي يلين المرء الروح ما أخذ منه هلقو وحكا سوى قاطي أم من الحلال حلال إنو كشقيسان أيو أم من الحرام مس حرام إنو كشقيسان أيو بل نيك استوى شقادة ديبو قلنا قو حراني حلال متكتاي وإيمي كواد نوشي لا يوكاعد فين كرادة ديبو قلنا قوتي دي موكتاي وحقيق ويان هذا inaad qaadatid uun maaha inaad kan wixii wax alla wuxuu kani doonaya aad u yeeshid maaha sheekh waa inaad xalaasha iyo xaaraanta sideeda ugu kala ictinaayotid xaalaasha iyo xaaraanta waxa weeyaan werwerka ugu badan ee islaamka haystaa waa halkaa werwerka ugu badan waayo xataa meesha ilaahay uun camalkaagii u aqbalaynin soo halkaa maaha soo xadiidkii ma garanaysid ninkii musaafirka ahaa ee gaajoonayay ee oomanaa ee bidaa ee basaarsanaa ee qacmaha taagaya haddana ilaahay baryayay soo faanaa yustajaab ma ahayn see loo ajiibaya laakin maxaa lagu cileeyey ملبسه حرام ومطعمه حرام يا ومشربه حرام وغذي بالحرام حرام بقي سقي حرام ورطيب ونقون ياي وعجيب حرام توا خطر ويان وحلقة يابا رمضان تا قيمه يقول انت ليقي ما ليلة القدر انت اترادين يسيب انو لهي عمل كيسي خير كيسي كو كاهو تشيو انت اضقاضتي لقمة حرام اضقاضتي اودي وعجيب يأتي وحا ايمان دونا على الناس دتك دوشي زمان وقتي لا يبالي وما أبيلي المرء روح ما أخذ منه هلك وحكا قاضنيو أمن الحلال حلال إنه كسو قاتي أمن الحرام مش حرام إنه قاتي متوانا وما أبيلي هذا الجملة لا يأتي يأتي ماركتا وجملة مضارعية تجد بين فايدين سا تجد يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه وجملة مضارعية يدنا تجدد بيسي فايدين سا بس
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا waad aragtaa ninka shaacirka awa kullama mar alla markay kusoo aroorto buu leeyahay awa kullama mar alla markay kusoo aroorto awa kullama mar alla markay weradad kusoo aroorto cukaado suuqii cukaado qabiilatun qabiil bactuu ilaya aniga iisoo dirayaan cariifahum odaygooga yatawasamkiyo wejigayga fiirfiirinayo buu leeyahay tawasumkiyo samaynaya arba kani ma fasaaxuu leeyahay kani muxuu leeyahay odaygooga iisoo dirayaan buu leeyahay markasta cariif waa duqoogii iyo odaygoogii cukaado waa la garanaya waa suuqii dee waa suuqii uu dabada la iskugu keeni jiray ee lagu kala naqdin jiray ninka fasaaxada liya ninkaan fasaaxada lahayn waa suuqii la isku weydaarsan jiray xikmadaha waa suuqii mahmaahaha la isku weydaarin jiray waa suuqii sidaad garanaysa dee carabi ay samayn jirtay ee caanka ahaa weeyaan taasuu leeyahay awakulamaa waradat cukaada qabiilatun awakulamaa waradat cukaada qabiilatun bacatuu ilaya cariifahum yatawasamu aniga iisoo dirayaan cariifkoogii iyo odaygoogii kiyo wejigayga fiirfiirinaya oo doonaya inuu firaasi iyo wax saasa wax igaga helo kiyo doonaya buu ku leeyahay waa suuqa caanka ah haddaba dhowr jumlo ayaa dhex dhacay halkaa waradad way dhex dhacday waradad cukaada qabiilatun waa jumla maadiya weeyaan maadawiya weeyaan maxay faa'iideynaysaa awa kullamaa waradat cukaada qabiilatun waxay faa'iideynaysaa tajadud bay faa'iideynaysaa qariinadu waa kullamaa iska ilaali haddaba kullamaa weeyaan qariinadu yahay kullamaa weeyaan bacatuu ilaya cariifahum yatawasamu waa ta horun bay mutacallaq u tahay xal yar buu kuu sameeyey baabkaa aanigaynu insha alla ka qaadi doonaa berri halkaa inoogu joogo bilahi tawfiiq